wararka ka imaanaya magaalada baligubadli ee ku taalla waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in barkad ku taalla magaalada oo ay biyo ku jiraan uu ku dhacay wiil dhalinyaro ah wiilka barkada ku dhintay waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi axmed gubadle oo ah wiil dhalinyaro ah cabdulaahi ayaa la sheegay inuusan helin wax gurmad ah ugu dambeyn uu ku geeriyooday barkada dadka deegaanka ayaa sheegay in wiilku doonayay inuu ku dabaasho barkada balse uu ku dhacay dadkan ayaa waxay cabasho ka muujiyeen in barkadaha magaaladu yihiin kuwa afbaran islamarkaana aan deeri lahayn marar badan ay dadku dhinteen qaar ka mid a dadka degan magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhacdadan
waxaa barkadan aynu dul taaganay maanta waxa ku dhintay ilmihii saddexaad ayay qabtaa afkay saa u oodayeen maxay tale uga bannaan tahay waxaanu u sheegaynaa degmada beligubadlada shicibka ku nool ee la dareenka ah maalin walba carruurahaa dhimanaya maalin walba dhawaaq baa soo yeedhaya dhawaaqaasna waxaa lagu sheegaya inay hooyo ku goblantay berkada afka kala haysa oo beryihii hore la adeegsan jiray iminkana wax manaafacaad aanu lahaynin deegaanka iyo dadka duldegan midna aanu lahaynin waxaanu haddaba u sheegaynaa ummadda meel kastay joogaan ka damqanaysa arrintan soo noqnoqoteen kow ahaynan laba ahaynan saddex ahayn in laga dhidhiyo layska daboola wixii baraagaya afka kala haya waxa dhibaato weyn oo riski ah nagu haya baraagaha ku yaala deegaanka gobolka guud ahaantii barkadahaasi waxay dhameeyeen dadkii iyo awlaaddii ku noolaa deegaanka
si kastaba haatee dhacdadan ka dhacday magaalada baligubada ee waxaa si weyn u hadalhaya dadka magaalada iyagoona bulshadu degan magaalada ay sheegeen in barkadan ay dad badan ku dhinteen iyadoona uu wiilkan noqonayo qofka saddexaad ee ku dhintay barkadan